afar boqol oo qoys oon badan hoola dhaqata iyo beeraley ah kubarakac iyo fatahaad ususuub iyo webiga shabeelle yahadeeri deegaanka guri cadde ee gobolka hiiraan dadku iyo ku cabadahay manatalaan raashin yare iyo weliba helowka adeegyo caafimaad oo dadka deegaanka iyo unbaahanyin maxamuud cabdi osoble gudoomiyaga deegaanka guri cadde ayaa sheegay in dadka deegaanka xakabarakay iyo unbaahanyin walwalba oo qof nololis iyo imbaahanta saasaato webowse baaqandiray dowlada koonfur galbeed maamulka hirshabeelle iyo hay-ado ku shaqeeya gargaarka ee dalka rooga wallaahi walaalow baxaad dad badanaa ka soo qaxay iyo tuulooyin kaloo hareerahoodaha u dhowaay maalintii ay soo baxeen waxaa jirta intaanaan soo bixin in saddex jeer ay biyo bacad nooga soo baxeen oo dalagii ku yiilay iyo beerihii iyo kanaaladii ay burburiyeen saddex biyobaxa annagoo qabno oo biyo aan ka imaanin shabeelle oo tuulada gaararkeeda ka soo fakaday ay beerihii gooyeen ayaa waxaa noo yimid biyihii afaraad oo etoobiya ka yimid biyahaasaana soo barakiciyey saddexdii biyo hore beerahay galeen mahana tuulada ma kicin wixii aan ku qarash beelnay oon dhignay meeshiyay ku baaba'een hadday beer tahay iyo hadday kanaal tahay iyo hadday matoor tahay annaga beerran ahayn matoorray waa ku dhinteen biyaha galay waa ugu qurmeen wixii alla waxaan dhignana waa dhinteen musqulihii meesha ku yiilay waa dumeenoo waxaay biibaxaanta ka kor martay dumeen dhibaatadaas tuuladii ku dhacday markaannu soo baxnoo nimid meeshaan dadku wuxuu isugu jiray dad roon iyo dad liidan oo xooggoodku shaqaysatada dadkii liidanaayee xooggood ku shaqaysanaya shaqo waa waayeen ee awl wal isku dhex noolaay meeshaas wax noo yimid oo haayada ma jirin wax wax noo qabto cawbaada ma jirin meeshaan biyihii xaafka ilmihii shubanaa ku dhacay biyo ma aanaan helin ilmihii shubanaa ku dhacay webigu looma aroori karo biyaha dhiiqa ka sokayso biyobaxyada ka sokayso waayihii hore markay saanoo kale biyuu usoo baxan waa la heli jiray biyaha gurmadaa la heli jiray daawaa la heli jiray dad gurmadaa la heli jiray bacaa la heli jiray marakanaaca la heli jiray maanta wax soo gaaray ummaddan oo haba yaraatee ma jiraan deegaankuya horey dadka deganaay weybayo haayana dadan yare haddana weybaha kabarakay dad badan oo fatahaadu webigaha saamaytay